أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataayib al akhbaari ayaa baahisay qaybtii labaad filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar cagmarin ah oo ka dhacaya duleedka degmada warshiq ee wilaayada shabeellada dhexe ku dhowaad soddon askari oo kufaarta iyo murtadiinta ah ayaa dhimashadii dhaawaca ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo xuduud beenaadka kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujiyey dhaqaale la'aanta baahsan ee haraysay howlgalka saliibiga ah ee ka socda soomaaliya dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale ku celisay doonisteeda ku aadan inay hesho bad xilli ay u hanqaltaagayso inay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayadaas iyo sidoo kale qaabka uu ku socdo xamlo dacwi ah oo wilaayadaasi ayay ku dhawaaqday hogaamiyaha jabhadda t b lf ee tigre ayaa hanjabaad adag u diray xukuumadda adisababa isagoona uga digay inay jebiso heshiiskii xabad joojinta munaasabad lagu soo gebagabaynayey machad u furnaa mid ka mid ah beelaha degaa wilaayada bokool ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi tartan aqoon kororsi ah ayaa loo qabtay ardayda dugsiga sare ee alhijra kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay labaatan iyo toddobada bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan kataabal akhbaari ayaa baahisay qaybtii labaad filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar cagmarin ah oo ka dhacay duleedka degmada warshiq ee wilaayada shabeellada dhexe xasan cabdiraxmaan abuu xasaan oo isdaarkaasi soo daawaday ayaa warbixintan ka diyaariyey
fiidiyowgan waxaa la daawan karaa muddo saddex daqiiqo oo gow ah waana qaybtii labaad ee filimkii lagu soo bandhigay weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada warshiikh ee wilaayada shabeellaha dhexe qaybtan labaad ee filimkan waxa uu ku bilaabanayaa ciidamada mujaahidiinta oo weerar toosa ku qaadaya saldhigyadii murtadiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo sida ari weer galay oo kale lugahooda kaga baxsanaya dhammacda kulul ee mujaahidiinta weerarkan wuxuu si gaara kaga dhacay deegaanka jabad godone ee duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe halkaasoo murtadiinta loogu dhigay taariikh maskaxdooda aan ka bixi doonin inta filimka uu soconaya waxaa la arkayaa meedadka murtadiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo madaxa laga jarayo waana qayb ka mid a cadaabka ay adduunka ku dhadhamiyeen tii aakhiraasa ka sii daran جاء الغياث فدين الله منتصر على اللواء ودين الشرك منهزم على اللواء ودين الشرك منهزم على اللواء ودين الشرك منهزم
waad mahadsantahay walaalka abu xasaan ku dhowaad soddon askari oo kufaarta iyo murtadiinta ka mid ah ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo xuduud beenaadka kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan ciidamada mujaahidiinta waxay maanta weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay duleedka magaalada baydhabo laba askari ayaa la sheegay inay ku dhinteen halka mujaahidiintu ay soo qaniimaysteen laba qoryo oo ah k afartan iyo toddoba ah iyo booshaskooda sidoo kale wilaayada baay qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen oo gudaha degmada qansax dheere ayaa lala eegtay fariisin maleeshaadka ridada ay ku leeyihiin degmadaasi waxaana jira khasaa'ir gaaray cadowga dhanka kale wilaayada banaadir ee cudamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ah qarax la beegsadeen fariisin maleeshaadka riddada ay ku leeyihiin agagaarka wasaaradda gaashaandhigga ee magaaladaasi afar askari ayaa ku dhaawacantay dhanka kale wilaayada bokool mujaahidiintu waxa ay weerareen isbaaro maleeshaadka murtadiinta u tiilay afaafka hore ee degmada waajid sidoo kale mujaahidiinta ayaa howlgal ka fuliyey gudaha degmada waajid waxaana lagu dhaawacay askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshaadka riddada wilaayada shabeellada hoose mujaahidiintu waxay weerareen kolonyo lug ah oo isugu jirtay kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaad murtadiin ah dhaqdhaqaaq roonto oo halkaasi ay ka wadeen afaafka hore ee degmada janaale waxayna cadowga dagaal culuse kadib ugu laabteen heryahooda iyagoo jab iyo halaag ku dhacay waxaa la sheegay in qaar ka mid ah askarta kufaarta afrikaanta ah dhaawacay dhimashaba ay ka soo gaartay howlgalkaasi dhanka kale xuduud beenaadka ajubada hoose iyo kenya ciidamada mujaahidiinta waxay laba howlgala ka fuliyeen dhulka xuduudbeenaadka ee kuwaas oo lala beegsaday askarta kufarta kenya iyo kuwa murtadiinta howlgalka hore waxay mujaahidiintu agagaarka deegaanka sariiraha qaraxa kula beegsadeen askar kufarta kenya ka mid ah oo lug ahaa baktigu waa laba askari oo kufarta kenya ka mid ah halka ay ku dhaawacmeen afar askari oo isla kenyaanka ah howlgalka labaad mujaahidiintu waxa ay kamiin iyo qarax la beegsadeen kolonyo isugu jirta kufaarta kenya iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay xududbeenaadka jubbada hoose iyo kenya gaari koyal oo ay la socdeen murtadiinta ayaa qaraxaasi haleelay afar askari ayaa murtadiinta halkaasi kaga baktisay halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale gaari koyal ayaa goobta ku gubtay ururgaaleedka qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujiyey dhaqaale la-aanta baasan ee haraysay howlgalkaas libiga ee ka socda waddanka soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan haya xoghayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka qayladhaamiyey dhaqaale la-aanta baahsan ee haraysay howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga eyisom ay ka wadaan waddanka soomaaliya antonio guteres ayaa sabtidii shalay ka hor calancalay munaasabad ballaaran oo lagu fureeyey kala fadhiga soddon iyo sagaalaad ee golaha midooda gaalada afrika oo ka qabsoomay caasimadda adis ababa ee waddanka itoobiya waxa uu muujiyey inuu aada ugu xun yahay in golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midoobey uu ku guuldareystay maalgelinta howlgalka midooda afrika ee isbahaysiga eyusom waxa uu gaalkani walaac xoogan ka muujiyey sida beesha caalamka waxaa loogu yeero uga gaabisay maalgelinta howlgalkan macatab ku-dirarka ee ka socda soomaaliya isagoo guteres aada u cataabaya ayaa waxa uu yidhi haddii howlgalka midooda afrika ee soomaaliya uusan mudnayn taageero caalami ah maxaa kale oo mudan xoghayaha kufaarta qaramada midoobey waxa uu aada uga warwaray baahida dhaqaale ee ku habsatay ciidamada kufaarta afrikaanta iyo niijabka ka dhex jira golaha ammaanka ee qaramada midoobe guteres waxa uu intaas ku daray in qaramada midoobe ay dib u eegis guud ku sameynayso howlgallada saliibiga ah maadaama dhaqaale la-aan bahsani ay soo food saartay walbahaarka uu muujiyey xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa kusoo aadaysa xilli ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya ay wajahayaan fashil amni iyo mid dhaqaale oo aada u daran halka geesyada towxiidkuna ay sii xoojiyeen howlgalladooda islamarkaana deegaano ballaaran oo dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ay kusoo dabaaleen ku dhaqanka shareecada islaamka waad mahadsantahay caliyare dowladda etoobiya ayaa mar kale ku celisay doonisteeda ku aadan inay hesho bad xilli ay u hanqaltaagayso inay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada itoobiya abiy axmed oo khudbad ka jeedinaya kula madaxeedka ururka midowda afrika ee ka dhacaya magaalada adisabaaba ee caasimada itoobiya ayaa ka hadlay islamarkaana ku celiyey doonista itoobiya ee ah inay hesho marinbadeed dhacbadda casa abiy axmed ayaa khudbadiisa uga hadlay in etoobiya ay ku tallaabsatay sannadihii lasoo dhaafay kobac dhaqaale oo aad u weyn kaasuu sheegay inay ku timid maalgashi ay etoobiya ku samaysay kaabayaasheeda dhaqaale oo ay ka mid tahay marinbiyoodka niila oo ay sheegeen inay ka faa'iidaysteen ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa sheegay in nasiib darro tahay in shacabka etoobiya oo malaayiin dad ah ay waayaan badda isagoona intaasi raaciyay in geeska afrika uusan xasilooni heli doonin intay etoobiya la'dahay bad ay yeelato mar uu arrimahaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi for a nation like Ethiopia, with over 130 million people, sustainable growth requires diversified access, ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation is fundamental to our economic future and to long-term stability and prosperity in the Horn of Africa.
marka si gaara loo fiiriyo dowladda itoobiya oo tirada dadkeedu uu ka badan yahay boqol iyo soddon milyan oo dad ah waxay u baahan tahay kobac dhaqaale oo joogtaa taasoo ay ku gaarayso ilo kala duwan iyadoona arrinkaasi loo fiirinaya in la helo dammaanad lagu kalsoon yahay oo ay itoobiya ku helaysa bad si nabadgelyo ah waana arrin muhiim ah oo ku saabsan mustaqbalka dhaqaale si loo xaqiijiyo xasiloonida iyo horumarka geeska afrika taasoo soconaysa muddo dheer to our economic future and to long-term stability and prosperity in the Horn of Africa.
dowladda etoobiya ayaa weli ku haminaysa inay hesho qayb ka mid ah badda soomaaliya taasoo mar walba uu ku celceliyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed maalmo ka hor ay ahayd markii madaxa maamulka ridada somalilan murtad cabdiraxmaan cerro uu sheegay in dhowaan ay fulin doonaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee maamulkaasi uu horey ula galay dowladda xabashada etoobiya kaasoo ku saxiixayn in qayb ka mid ah badda soomaaliya u gacangeliyaan etoobiya waad mahadsantahay marwaan wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayadaas iyo sidoo kale qaabka uu ku socdo xamle dacwi ah oo wilaayadaasi ay ku dhawaaqday walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkani haya sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose oo dhowaan waraysi siiyey idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey xaaladda abaaraha ee ka taagan gobolka isagoo dhanka kale soo bandhigay howlihii ay qabteen guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada jubbada hoose ee hoostaga midka xarakada mujaahidiinta al-shabaab guud ahaan gurmudka dadkii loo xilsaaray ee walaayada looga xilsaaray in ay ummaddan u gargaaraan u gurmadaan ay hoostagayaan gurmudka guud ee harakada dadaal fara badan bay sameeyeen waxay kow ka bilaabeen in ay ummadda maadaama ugu muhiimsan tahay oonka iyo biyaha in biyo dhaamiyaan ayay ka bilaabeen walaayada muxaafadaadkeeda waa toddoba muxaafado markii laga reebo laba muxaafado oo webig u dhodhow muxaafadada kamsuuma iyo muxaafadada jamaame anti kale waa meel webiga ka fog biyona aan lahayn wara lagu isticmaalo warahana biyo aan lahayn dhankaas bay ka bilaabeen sidoo kale walaal waxaa jiro dhanka kale oo webiga ka ah dhanka bari labada muxaafada biyo aan la gaarsiinin oo biyahan u dhowaayay iyagana waxaa dhab ku haaya barakaca badan iyo baaha badan iyo gaajo badan ba jirtay ayagana labada muxaafada waxaa loo qeybshay raashin waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dhanka kale ka hadlay istishaadka sheekh maxamed abu usaama guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kaas oo dhowaan ku shahiiday duqeyn ay fulisay diyaarad ay leedahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka walaalka sheekh maxamed usaama waxaanu leeyahay isagana ilaahay shahaadaha ka aqbalo ehelkiis iyo qaraabadiisna sabar iyo iimaan ilaahay ha siiyo waxaanu leenahay dadka oo ka dhashay ee guud ahaan walaalkan meel nabiga calayhi salaatu wasalaam oo tamaninayay meel lagu baxo meel nabaga tamaninayay oo dhahaayay waxaa tamaninayaa in liidilo liisoo noolayo liidilo liisoo noolayo ayaa tamaninayay markan waxaan leeyahay meel fiican baa ku baxay ilaahay waxaan u weydiinaynaa in shahaadada ilaahay ka aqbalo isagoo sii hadlayey ayuu soo hadal qaaday xamlo wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ay ka fulisay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada
xamladaas waa si aad u sheegtay waa xamlo dacwi ah oo walaayada ku dhawaaqday maalmahaana socotay lagu magacaabo xamladaas magaceeda wabashir ilmu'miniin shacaarkeedan uu yahay nasrun min allaahi wa fathun qariib xamladaas waxay bilaabatay kowdii bishii sideedaad kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya maanta aan kula hadlaayana waxay maraysaa gebagabadii meelaha xamladan ay soo martayna waxaa ka mid ah muxaafadaadka walaayada jubbada hoose gaar ahaan muxaafadada hagar muxaafadada afmadow muxaafadada kamsuuma muxaafadada jamaame dhammaan xamladaas way ka qayb qaateen meelaha oo la beegsanayana waxay kama tahay ummadda mujtamacaga muslimka ah noocyadooda kala duwan ayaa la beegsanayay hogaamiyaha hanjabadda t b l f ee tigre ayaa hanjabaad adag u diray xukuumadda disaba isagoona uga digay inay jebiso heshiiskii xabadjoojinta ee britoria yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan haya guddoomiyaha jabhadda tigreega ee t b l f dibrosion gabra mika'il ayaa si adag uga digay in ururkiisu uusan ka aamusi doonin haddii la jebiyo heshiiska xabadjoojinta ay kula jiraan dowladda etoobiya ama haddii weerar lagu soo qaado wuxuu sheegay in t b l f ay si buuxda uga falcelin doonto tallaabo kasta oo khatar gelinaysa amniga iyo jiritaanka ururka debresiyon waxa uu meesha ka saaray wararka sheegaya in t b l f ay daciiftay oo ay kala daadatay isagoona caddeeyey in ururka uu weli midaysan yahay marka ay timaado difaaca danihiisa waxa uu xusay in jabhadda tigreegu ay diyaar u tahay inay ka hortagaan hanjabaad kasta mar uu u goodinayay nidaamka abi axmed ayuu sheegay in kabixitaanka ama carqaladaynta heshiiskii baratooriya ay keeni karto cawaaqib culus waxa uu tilmaamay in t b l f aysan aqbali doonin wax kasta oo wiiqaya heshiiska islamarkaana ay qaadi doonto tallaabooyin ay isku difaacdo haddii xaaladdu sidaasi noqoto sidoo kale debresiyon waxa uu ugu baaqay dowladda maraykanka kuwa midooda yurub iyo midooda afrika inay qaadaan tallaabooyin muuqda oo lagu ilaalinayo heshiiska halkii ay ku ekaan lahaayeen walaac iyo hadallo keliya waxa uuna carabka ku ekeeyey in xaaladda nabadeed ay weli jilicsan tahay islamarkaana u baahan feejignaan iyo tallaabooyin degdeg ah waxa uu ugu baaqay shacabka tigreega gudaha iyo dibadda inay xoojiyaan midnimadooda oo ay ka hortagaan cid kasta oo jebisay heshiiska nabadeed waxa uuna sheegay in marxaladda hadda taagan ay tahay mid xasaasi ah oo u baahan wadajir iyo feejignaan joogto ah waad mahadsantahay yaasir munaasabad lagu soo gebagabeynaya macad u furnaa mid ka mid ah beelaha degaa wilaayada boqol ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa faahfaahinaya warbixintan
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeyey waxay ka qabsoontay deegaanka dudumaale oo ka mida deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ujeedka munaasabadda ayaa ahayd xiritaanka dufcadii koowaad ee macadka taajul waqaar oo u furnaa beesha luwaay oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada macadkan oo furnaa muddo laba sano ah waxaa qarashaadka ku baxayay bixinaya beesha luwaay waxaana macadkan ka qalinjibisay ku dhowaad soddon arday oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culummo nuqabada iyo waxgaradka beesha luwaay ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay faahfaahinna ka bixiyey wakhtigii macadka la furay iyo duruusta lagu qaatay mudiirka macadka madariso horta may la furay kun afar boqol afartun isham biliisiyeedad oo tumiyoonay toway siyeed maraasu shacbaan ardayta laga furi may bahaaytay sodon iyoonay toy li arday ardaytas maybuwa maalantiyo kooyan maybaa liinbilaaway almakhaarij haddii maakhaarid dhammaysteen mayba hakihigey asifaat maanaha sifaadka maybu xarafka madii la reebo madii maybu waaha la koordhawaa wala isuku dhalada iyo maanaha hallahanka hiji may kale maybu hakihigey riyaadat lisaan kitaabkoo la arhaaw iyo hakihigi may kale hakihigey kitaab la arhaaw taysiru axkaami tajwiid la arhaaw maybu waa matani iska yeer oo waan ee tajwiidkan ku hormaayo hakihigi maanaha may hakihigey nadamigi la arhaaw tuxfatul adfaal la arhaay
malaaq cabdulaahi dheere malaaqa beesha lowaay ee wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in beesha ay isku tashatay islamarkaana ay ku mideysan tahay horumarka diineed iyo midka adduunyo intaba beela madaysanta macnaha kiidii yeer iyoona kiidii wiin muwaafaqo may waha wadajir galmo walgooyas lahraay iyo u madaysanta macnaha may waha iska talatiya may waha antaas dadaal ee juhdi ah suubidi hatan walbadan nin qorshaysan ilaahay boodil hoba ogolaad insha Allah ilaahay tabaaraka wa taala ya taam weelowshay ya ku fadaan antaas madan dadaal iyo juhdi badan la habiyay oo beelamay waxa iska talatay hadii ganacsadii ahaado fadi hadii oday dhaqameed ahaado fadi hadii bulshadii ahaado fadi dhammaan hadii oonay may waxa nuqabadii may waxa kiidii yar iyo kiidii wiin hadii ahaado fadeen way wala wala ka taladii maana iyo oonay maana ulma u diintii jazakum allahu khayran insha allah waa gorjisu guudaan laab ku talladi ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona dardaaran dhaxalgalla u jeediyey beesha lowaay dhanka kalena beelaha kale ugu baaqay inay ku daydaan beesha lowaay oo dhankooda ay ka wadaan dadaalka waxbarasho ee ka soconaya wilaayada islaamiga ee bakool maylana dadaalka dadaalka halka daroy ardaydun hadda mustawufayli kooyan aragaasan weli maywa walbarashadii furaaja oo hadda galantagjara qur-aanka ilaahay ay taqaaniyeen ilaahay in barakaay laakiin maylan baahanya in walbarashadii la sii wado ciyaalkan waa isku duuban in hadda mayla raay masaajidka sharlanka bilaab duruus musalsal ee lungwada ciyaalkii markuu mayla raay hadda qur-aanka fokashiis badanta ku warqabtaan low ashadu tafallutan min alibili fii uquliha oo kamaa qaala sal alla alay wasalam neef geel oo hirin sida hoob usu doodka goosada unfakadaaw saas oo kale lamideeyey waa ku doran yeeray nabag sal alla alay wasalam marka iyaalkan qur-aanka walbaray juhdi la geliyey laakiin ma in baahan yihiin gacan ku haay tarbiye in baahan yihiin wal in ziyaadiyo in baahan yihiin bacd allahi subxaana wa tacaala kama hasantiin ilaahay miisaankan hasanaadka sii ka kaba eedi eedan handhawaayaana qabaa'ilkan maylana halka dayidoy beelo lawaay horumarka iyo diinta iyo walbarashada iyo isku tashiga dhammaanba insha allahu tacaala dayisho wanaagsan ka iin ilaahay subxaana wa tacaala miisaankan hasanaadka sii ka kaba yaalana xafladii macahadkii taajil waqaar oo ikhtitaamya un geelkan roogni intan inkihirinta wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa qayb ka mid a dadaalada sare loogu qaadayo waxbarashada diineed ee sida xawliga kaga soconayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool يقول راج رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري ugu dambeyntii tartan aqoon koronsi ah ayaa loo qabtay ardayda dugsiga sare ee alhijra kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed duubow ayaa ku tuntunsanaya warbixintan حمدا لمن هدانا وسددا خطانا للدرر انضمام مركزنا الهمام في ذاك فليتنافس متنافس إن نافس wuxuu ahaa tartan si heer saraa loo soo qabanqaabiyey una dhexeeyey ardayda dugsiga sare ee alhijra xaruntiisa magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ujeedka tartanka ayaa ahaa mid ardayda iyo maamulka dugsiga sare ee alhijra ay ku sagootinayeen sannad dugsiyeedka sidoo kalena ardayda ku gelayeen fasaxa sannadka tartanka oo u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha dhigta alhijra ayaa wuxuu ka dhacay xarunta dugsiga sare iyadoona ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsiga sare ee alhijra ugu horreyn tartanka ayaa lagu bilaabay su'aalahan soo socda su-aasha koowaad waa wiilasha insha allahu taala majmuuca cabdullaahi bni cabbaas su-aashani waxay ka imaan doontaa dhankan iyo maadada tafsiirka waxayna leedahay sidan man aladiina kahurat alriwaayatu fi tafsiiri canhum min asaxaaba waxaan rajaynaa inaad fahanteen su-aasha
bismillaahi araxmaani araxiim magacii anuu ku bilaabaya khaalid haaruun maxamed waxaan ka socdaa majmuucad cabdulaahi bnu cabbaas jawaabta haddaan isku day waxay noqonaysaa cabdulaahi bnu cabbaas cabdulaahi bnu mascuud ubey binu kacab
majmuucabta cabdulaahi ibnu cabbaas su-aashoodiis ka imaanaysa maadada tafsiirka jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxe waxaan leenahay hambaliyo waxayna ku guulaysteen laba darajo insha allah su-aashan waxay ku socotaa dhankan iyo majmuucad khadiija bintu khoylid waxayna leedahay udkur ithnayni min xikmati nusuuli alqur'aani alkariimi munajama
magacaygu waa maymuun casaam maxamed oo ka socota majmuucada khadiija su-aasha lii weydiiyey jawaabtaaan isku dayo waa tathbiitu fu'aadi rasuuli sala allahu calayhi wasalam wataqwiyatu qalbi taysiiru fahmihi wa xifdihi wa tilaawatihi majmuucatu khadiijatu bintu khuwaylid su-aashii oodiisdiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxe waxaynu ku guulaysteen laba darajo hambalyo ayaan leenahay su-aashan waxay ku socotaa dhankan iyo majmuucad cabdulaahi bni cabbaas waxayna ka socotaa dhanka iyo maadada axyaa ama maadada la yidhaahdo biologiga mima yatarakabu aljihaazu lbawliyi fi linsaani
bismi illaahi araxmaani araxiim magacaygu osaama aweys cusmaan su-aasha lii weydiiya haddaa isku dagana wayatarakabu aljihaazu lbawliyu fi linsaan min kiliyatayni waxaalibayni wamahaanat bawliyatin تتصل مع قناة بولية تصل للخارج
سؤاشي لو دي مجموعة عبد الله بن عباس إيه صحة عليك لا
jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxe waxay ku socotaa dhankan iyo majmuucada khadiija bintu khoylid ee gabdhaha su-aasha waxay idin leedahay waa dhankii axyaalay waaye maadaa yuujadu daakhil udni lwustaa
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق واسقل إبراهيم حسن وكسعة مجموعة خديجة بنت قويلد سؤال جوابت أداء اسكدية يوجد داخل الأذن من ثلاث عضيمات المدرقة والسندان والركاب مجموعة خديجة بنت خويلد جوابت أي كبحيان وجواب صحيح maamulaha dugsiga sare ee alhijra ayaa ka waramaya tartanka loo qabtay ardayda dugsiga sare ee alhijra waxaa aad ka qabsoontay barxadda dugsiga sare alhijra musaabaqa cilmiya khitaamiya bimunaasabati intihaa'i alcaami diraasi tartan aqooneed lagu soo afmeeriyey sanadugsiyeedka dugsiga sare alhijra ilaa ardayduna dhexdooda ay wax badan ku kala faa'iidaysteen kasoo qaybgalayaashana wax badan ay u faa'iideeyeen waxaan leenahay jazaahum allahu khayran wakasara allahu amhaalahum si guud haddaan u kor istaagno ahdaafta musaabaqada iyo tartanka waxaan dhihi karnaa idhaaru shawdi alkabiir aladii qatacahu طulaab bifadli illahi fi hada alcaam adiraasi fi almacrifati waalcilm ثaaniyan rafcu macnawiyaati طalaba إن كر لو قاضوا مورال كي معنويات كأرضينا في خلال هذه المسابقات وأمثالها بث روح المنافسة الشريفة بين الطلاب إن لو نحفى فيه لو نبه هي أرضي لحليلة ترتن كشرفت له علمي ومعرفة لو ترتمايو رابعا إشهاد الوالدين وأولياء الأمور لما تعلمه وحققه أبناؤهم إن قوب شوق لو قدقوا والدينتا يددك أبد كمسؤولك كا وحا أي برتاني حقيقيا أبد كودو خامسا عرض الطلاب لمعارفهم وعلومهم في المواد المختلفة الشرعية والمادي والمادية kama marnayn waalidiinta oo iyaga oo aad u faraxsan ka hadlay tartanka u dhexeeyey ardayda waa dadaasheen dadaalkiina nasiibada iyo waxbarashadii iyo waxaadna tusteen ee farxadda leh marka waxaan leenahay dhammaan waa la guulaystay jazaakum allaahu khayr waxaan galabta meesha ka dhacay hadday tahay tartanka iyo sida maaragtay rag iyo gabdhaba loo dadaalhayay ee maaragtay su-aalaha looga jawaabahayay waxaan dhihi lahaa jazaakum allaahu khayr dadaalkiina halkiina kasii wada macalimiintana jazaakum allaahu khayr waan ku waan ku faraxsanahay maanta jazaa allah khayr baan leeyahay waamushan aad gubgubseen waxaan leeyahay waxbarashadiinana halkaa kasii wata insha allah kuwii guulaystaan ee ilaahay ka rajeeya waxaan nahay waalidiinta ilmaha hambalyaan leenahay ilmaha ilaahay ha barbaarsho ilaahay ha barakeeyo macaliinta iyo ardadaba jazaakum allaahu khayr ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada tartankii u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha dhigta dugsiga sare ee alhijra xaruntiisa magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe
waxayna weydiiyey dhammaantooda su-aalo isku mid ah oo tiradu ay gaarayso toban iyo afar toban iyo afartaas su-aalood wiilasha majmuucatu cabdullahi ibnu cabbaas waxay ka jawaabeen toban iyo saddex su-aalood sidoo kale majmuucatu khadiija bintu khoylid waxaa la weydiiyey iyadana sidaasoo kale toban iyo afar su-aalood waxay si toosa ugu jawaabeen su-aalihii toban iyo afarta ahaa marka toban iyo afar su-aalood min laba derijo haddii isku dhufto toban iyo afar laba ku dhufo labaatan iyo sideed sidaas daraaddeed guush waxay raacday majmuucatu khadiija bintu khoylid waxaan leenahay hambalyo hambalyo jazaakum allahu khayr حلينا ما شاء الله إلهي ما مضى ويسرنه ما بقى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dowrnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu